adeega caafimaadka ee universal health care oo ka mid ah ajeedhooyinka waaweyn ee madaxweyne kenyatta ayaa ah in dhammaan dadka ay helaan adeega caafimaadka ay u baahan yihiin markay u baahdaan iyo halka ay ugu baahdaan inay adeegaasi ku helaan ayagoo oo aan wax caqabad dhanka dhaqaalaha dareemin waxay isugu jirtaa adeeg caafimaad oo taya leh sare uqaadidda caafimaadka ka hortagga daweynta iyo dhaqan celinta helidda adeegyadan waxay u baahan tahay khubaro caafimaad oo ku filan kuwaasoo si siman loo qaybiyey si dhammaystiranoo loo taageeray islamarkaana u riyaaqsan howshooda iyo qalabeynta xarumaha caafimaadka sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii dowladda kenya ayaa afar ismaamul ka bilowday tijaabada barnaamijka adeega caafimaadka ee universal health care taasi oo fududaysay adeega caafimaadka malaayiin qof sanadkii ugu horreeyey waxaa la diiwaangeliyey hal dhibi lix milyan oo ah booqashada isbitaalada taasi oo ku tusaysa faa'iidooyinka laga dhexlayo adeega caafimaadka ee dhammaystiran ee universal health care ismaamulka gaarisa oo ka tirsan gobolka waqooyi beri waxay leedahay boqollabaataniyo xarun oo caafimaad lixdan iyo siddeed ka mid a waa heerka labaad level two toddoba ka mid a waa heerka afaraad ama level four labaatan iyo kow waa xarumaha sida khaaska loo leeyahay sagaal iyo toban waa heerka saddexaad ama level tree waxaana ugu weyn ismaamulka gaarisa isbitaalka heerka shanaad ee ku yaala bartamaha magaalada gaarisa si guud markaad eegto adeegyada caafimaadka ee isbitaalada dowladda ayaa ah kuwo aad u liito waxaana ka jira habacsanaan shaqaalo yari oo aan mararka qaar xamili karin tirada bukaanada isbitaaladaasi imaanaya qalab la'aan iyo waxyaabo kala duwan taasi ayaa waxay ku qasbaysaa dadka qaar inay aadaan xarumaha caafimaadka ee sida khaaska loo leeyahay balse waxay u suuroobaysaa oo keliya kuwa hodanka ah inay la baxaan qarashaadka daryeelka caafimaadka khaaska ah maadaama adeegyada caafimaad loo soo dejiyey ismaamulada taasi waxay micneedu ahayd inay dadka helaan adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada gaarisa ayaa waxay ayagu sheegayaan inay xaaladdu taasi ka duwan tahay islamarkaana adeegyada muhiimka ee sida dawooyinka aasaasiga inaysan ka helayn xarumaha caafimaadka dowladda qaarkood waxay sheegayaan in baaritaanka keliya laga helo dowladda ismaamulkana aysan wax badan ka qaban oo ay ka wanaagsaneed xilligii dowladda dhexe waxaa la yidhaahdaa axmed faarax cabdi waxaan deganahay magaalada nadaab marna waa laga helaa marna waa laga waayaa inta badan dhakhaatiirta iyo qolooyinka joogaan way joogaan oo avainable laakiin daawo lama helo markaad weydiisana waxay ku dhahaan korba kawntigaba daawo nooma keento saasay ku andacoodaan dhakhaatiirta markaan weydiina daawo lagama hela inta badan dhakhaatiirta dee warqad unbay kuu qorayaan waxaadna aadi farmasiyaasha inaad ka gadato unbay noqon wallahi intaan dowladdan aragnayba sidaa unbaa socotay shantan sanaba sidaasay ahayd waxaaba lagu khaldamayba in county loo dhiibay isbitaalkaan dhihi lahaana caqli ahaanteeda national government wakhtigeedii wakhti la garanayo oo shaqaalaheeda iyo nidaamkeeda iyo daawadeeda la fahmayay ahayd laakiin hadda haddee waa un guri nin leeyahay markuu rabana wuu furi markuu rabana wuu xiri nimankan shaqaalaha ena cod male ma hadli karaan wixii loo keena unbayna ka shaqaynayaan marka waxaa ka fiicneed dowlad national government waa ka fiicneed county boqolkiiba siddeetan waxaa lagu tiirsan yahay farmashiyaasha oo daawooyinkooda dee iska fifty fifty ah laakiin waxaa un guul ahoo la haystaa dhallinyaradii shaqaalaha ahayd way joogaan waa avainable way tuuran yihiin waad u tegi daawaa laguu qori farmashii ka gada unbaa lagu dhihi meesha unbaad sii aaday xataa baaritaanka shaybaar yar baa awal lagu qabi jiray shaybaarkiina aydhoona ma shaqeeya baryahan istaalka horta waa istaalka ugu weyn gobolka waqooyi bari galdhaa oo meel kasta looga imaado laakiin de waxay saabta inta badan adeegyada caafimaadka lagama helo keliya waxaa loogu imaado hadda waxay tahay waa baaritaan oo keliya qofka waa la baarayaa xanuunada haasto hayan waa lagu sheegayaa laakiin wax daawo ah panadol extra waxaa kasoo gadanaysa banaanka aa lagu dirayaa daawooyinkana markay isbeer noqdaan si ay istoorada ugu jiraan ayaa banaanka lagu soo daadinaya dadkii shacabkii saas ay oga oga qatan yihiin adeegyada xagga daawooyinka marka istaalka waa istaalka ugu weyn gobolka waqooyi bari haddana waa istaalka ugu adeeg yar markii la yiraahdo xagga daawooyinka daawooyin lagama helo istaalka weyn baaritaanka naftiisa lagugu dhibayaa oo masalan hadda habeen haddaad tagtid sideed saaco haweyna meelaha haddii qofku kaa xanuunsada aad geysid cid kuu baaraysa ma helaysid baaritaanka waxaa lagu dhahaa subaxu maaw wasiirka caafimaadka ismaamulka gaarisa roble saciid nuunow oo waraysi gaara siiyey warbaahinta istaa bishii sebtembar ayaa sheegay in isbitaalka weyn ee magaalada gaarisa ay yaalaan dawooyin ku filan oo loogula tacaali karo cudurrada kala duwan waxaana uu waxba kama jiraan ku sheegay in xitaa marka qaar bukaanada laga dalbado inay suuf soo iibsadaan isagoo faahfaahin ka bixiyey mar uu la sheekaystay mid ka mida kalkaaliyaasha qaybta dhalmada isbitaalka weyn ee magaalada gaarisa maamul kasta oo jira challenges uu lahaada kuma dhahay hundred percent annaga challenge la-aan baan nahay caqabadooyin bayaan qabnaa laakiin waxyaabahan kuwa xaqiijin rabo waxaa ka mid eh inaan daawo nagu filan aan haysana caadatan aan kuu sheegahayo daawooyinka qaarkooda daawooyin mar kasta loo baahan yahay maaha markaad daawo soo gadanayso waxaad fiirinaysaa isticmaalka daawada si u socdo cudurrada oo badana laga daaweeyo isbitaalka waxaad ogaanaysaa daawadaa soo gadatay waa daawo soconayso laakiin waxaad helaysaa daawo aad qaali u ah socodkeedana uu yaryahay baahideeda laga yaabaa sanad idil inay daawo kuu taallo oonan loo baahnayn laakiin waxay kaa xayirtee lacagtii aad isticmaal lahayd oo daawo kale ku gadan lahayd hadda waxaa nagu dhacday marar badan isbitaalada qaarkood haddaad tagto waxaad arkaysa daawooyin expired ah Waxa- waxaad ugu tegi kartaa daawo oo expired noqotay su-aashaygaa weydiiso baahidiiba ma soo bixin sanad idil waqtigeeda isticmaalkeeda uu dhanna baahidi ma soo bixin laakiin maalintaa loo baahdo so maalintaa markii loo baahdo dadka way nagu dhaliilaana waxay dhahaan meeshan daawadana leega soo qoray badana waxay igu sameeyaan ani til soo sawiro yacni whatsappka liisoo geliya daawadana isbitaalka ooga baahanay daawadana waan ka waynay horta taasoo kale waxa ka jiraan male ani naftigayga baaray habeen habeenaha ka mid ah yaa waxaan aaday meesha haweenka lagu umuliyo caadi waxay garteena ma leheen meeshaan galay waxaan maqlay qof oo suuf dardaarmayo telefoon uu diraayo wuxuu leeyahay gabadha waan keennay waa cabira waxyar baa ka dhimane suuf iyo waxyaaba isoo gadso waaye.
Isoo gad.
Ha, ayadaan ka wareegay waxaan u galay gabadhii naaska aheed oo shaqada ku jirta waan la fariistay may garanaynin su-aalaan weydiiyey laakiin su-aalla markaan weydiiyey su-aaladu way iga jawaabi waysay laakiin ana jawaabaan u baahnaa ana jawaabaan u baahnaa marka waan isku sheegay waxaan idhi aniga magacayga rowlaa la dhahaa wasiirka caafimaadka garissa county baan ahay su-aalaha aan ku weydiinhayo jawaabaan uga baahanahay so waxay igu dhahday saan bay u istaagtee waa kuwanay dhahdeen noo yaalaan Ee, waxaan leeyahay maxay u imaataa baahidanaydoo loo leeyahay Banaanka laga soo iibiyo.
suuf banaanka laga soo waxay dhahdeen markii annaga noola keeno annaga shaqadeena tahay mayna soo gaarinba meeshii umalaadka may gaarin laakiin waxyaabaha qaarkood oo dhacaan waxaa waaye qofaa wuxuu ku jira hayaa dharaarti stoorka daawooyinka habeenkii ma furna laakiin waxaad soo qaadan karta daawooyinka aad u baahnaan karto maalintii maalinnimadii aad soo odhagaraysan karta so way dhacdaa inay isku dhiibintii shaqada aan su fiican loo samaynin dhaliilya xagga shaqaalaha ka imaanahayana way noqon kartaa
inkastoo abaalmarino kala duwan ay ku guulaysatay waaxda caafimaadka ismaamulka gaarisa sida daryeelka dhallaanka oo wasaaradda caafimaadku ay u aqoonsatay ayaa waxay u muuqataa weli inay jiraan shacabaan ka faa'iidaysan adeegyada caafimaadka ismaamulka gaarisa iyo sidii la doonayay inay u helaan sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii isbitaalka magaalada madoogaashe ayaa waxaa laga fuliyey qalliinkii ugu horreeyey ee dhalmada taasi oo noqotay guul ay gaaraan waaxda caafimaadka ismaamulka gaarisa kana dhigtay qaybta qalliinka isbitaalkaasi mid si toosa u shaqaynaysa inkastoo jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ka mida shacabka ee ku aadan adeega caafimaadka ismaamulka gaarisa ayaa qaarkood waxay sheegayaan inay ka faa'iidaysteen adeegyada kala duwan ee caafimaadka sida ay sheegayso haweenaydan maasha allah magacayga waa xamdi isaaq macalin Eh, idaga isbitaalka weyn maasha allah aad buu u wanaagsan yahay dhakhaatiir wanaagsanna way noo joogtaa waayo haddaan inta aan arkay ilmaha yaryarka ilaa halka sano ilaa adi bilooyinka maalintuu dhashay ilaa shanta sana arka ilaa bilcaanta uu rayda ah maasha allah aadaa loo wanaajiyaa kama haddaan cunugan yar oo iga xanuunsanaa daawo wanaagsanaa la iisoo sii ilaa hataa wax weji kasoo daata aan la yaabanaa iiga baxeen maasha allah maxaan leeyahay marka dhakhaatiirta hanaloo tahe daawo tayal haloo keeno ayagana hanaloo wanaajiyo aad bay wanaagsan yihiin farmashiyaal waan kula daale kaniin maa maalin kasta u gadi kaniinkan goryaan waa lidhi waan ku kari wayne cambaar waa lidhi waan ku kari wayne isbitaalka weyn daawaan la marin iyo kaniimo la siin wuu isoo siiye iyo infectionka caloosha layaga hela maasha allah aad u wanaagsan yahay hadda alxamdulilah waa ka arkaysa taa wejigiis waxa u maqaabo maasha allah aadaan ugu qanacsan yahay, boqolkiiba boqol dadka caadiga ma dhahay laakiin ilmaha yarka iyo bilcaanta ureyd maasha allah aad uga wanaagsan yahay sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii guddiga caafimaadka ee golaha hoose ismaamulka gaarisa ayaa golaha hor keenay warbixinta xaaladda isbitaalada deegaanada ismaamulka gaarisa waxayna soo jeediyeen in isbitaalada heerka afraad la habeeyo sida dhismaha qalabka shaqaalaha iyo waxa la midka si uu ula yimaado isbitaalka heerka afraad waxa laga doonaya islamarkaana la yareeyo bukaanada loo soo wareejinayo isbitaalka heerka shanaad ee magaalada gaarisa guddiga caafimaadka ayaa warbixintooda ku xusay in qaar ka mid a isbitaalada aysan samayn karin xaaladaha degdega asaasiga ah ee umusha sida qaliinka dhalmada guddigan ayaa soo jeediyey in sida ugu dhaqsiyaha badan shaqaalaha caafimaadka loo howlgeliyo gaar ahaan xarumaha caafimaad ee la xiray guddiga ayaa warbixintooda ku xusay in shaqaalaha dhiiragelin loo sameeyo sida dallacsiin helidda caymiska caafimaadka tababaro yaryar iyo waxyaabaha la midka ma caddo in soo jeedinta guddiga caafimaadka ee golaha hoose ismaamulka gaarisa la dhaqangeliyey ama ay ahayd keliya waajibaadkii wuu naga dhacay siday dooniba ha noqotee shacabka ismaamulka gaarisa ayaa rajaynaya inay helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran maxamed cali madoobe star f m nairobi